Yeshuuca cutubka tobanaad oo boqorkii Yeruusaalem oo Adooni Sadeeq ahaa markuu maqlay siduu Yeshuuca aacii u qabsaday oo uu dhammaanteed u baabi'iyey iyo siduu Yarooxo iyo boqorkeediiba ku sameeyey oo uu haddana sidaas oo kale ku sameeyey aacii iyo boqorkeediiba iyo siday dadkii Gabacoon degganaa oo ku dhex jiray ula nabdeen reer binu Israa'iil, ayuu aad u cabsaday maxaa yeelay Gabacoon waxay ahayd magaalo weyn sida mid ka mid ah magaalooyinka boqorada, waayo way ka sii weyneed aacii oo dadkeeda oo dhammuna waa xoog badnaayeen. Sidaas daraaddeed boqorkii Yeruusaalem oo ahaa Adooni Sadeeq wuxuu u cid diray boqorkii Xebroon oo ahaa Hohaam iyo boqorkii Yarmuud oo ahaa Fiiraam iyo boqorkii Laakiish oo ahaa Yaafiica iyo boqorkii Cegloon oo ahaa Dabiir oo wuxuu ku yidhi ii kaalaya oo i caawiya oo ina keena aynu Gabacoon baabi'ine waayo waxay la nabaday Yeshuuca iyo reer binu Israa'iil sidaas daraaddeed shantii boqor oo reer Amoor waa is wada urursadeen oo kuwaasu waxay ahaayeen boqorkii Yeruusaalem iyo boqorkii Xebroon iyo boqorkii Yarmuud iyo boqorkii Laakiish iyo boqorkii Cegloon iyaga iyo ciidamadooda oo dhammu kor bay u bixiyeen oo waxay hor degeen Gabacoon oo dagaal ku qaadeen oo dadkii reer Gabacoon waxay u cid dirteen Yeshuuca oo joogay xeradii Gilgaal oo waxay ku yidhaahdeen gacantaadu yay ka raagin addoommadaada noo soo dhaqso oo na badbaadi oo na caawi maxaa yeelay boqorradii reer Amoor oo buuraha degganaa oo dhammu way isu kaayo urursadeen sidaas daraaddeed Yeshuuca wuxuu ka tegey Gilgaal isagoo ay la socdaan dadkii dagaalyahannada ahaa oo dhan iyo raggii xoogga lahaa oo dhammuba oo markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi iyaga ha ka cabsan waayo iyaga gacmahaagan kuu soo geliyey midkoodna isma ka hor taagi doono oo sidaas daraaddeed yeshuuca ayaa ku soo kediyey iyagii waayo habeenkii oo dhan buu ka soo guuraynayey gilgaal oo markaasaa rabbigu cabsi ku riday iyagii reer binu Israa'iil hortooda oo Gabacoon agteeda ayuu aad ugu laayay oo wuxuu u eryaday xagga jidkii kor loo baxo Beyt Xoroon oo wuxuu ku laynayay ilaa Casaaqaah iyo tan iyo Maqeedaah oo markay ka carareen reer binu Israa'iil intay ku sii jireen dhaadhaca Beyt Xoroon ayaa rabbigu wuxuu iyaga samada kaga soo daayey roob dhagaxyo leh oo waaweyn ilaa caasaaqaah oo way dhinteen oo intii roobkii dhagaxyada lahaa ku dhimatay baa ka sii badnayd intoodii reer binu Israa'iil seefta ku laayeen markaasaa Yeshuuca rabbiga la hadlay maalintii rabbigu reer Amoor u dhiibay reer binu Israa'iil oo wuxuu reer binu Israa'iil hortooda ka yidhi qorraxday istaag Gabacoon korkeeda adiguna dayaxow waxaad kor istaagtaa dooxada ayaaloon oo markaasaa qorraxdii istaagtay dayixiina waa joogsaday ilaa ay quruntii ka aarsatay cadaawayaashoodii tanu miyaanay ku qornayn kitaabkii yaashaar oo qorraxdii waxay ku joogsatay samada dhexdeeda umana ay degdegin inay hoos u dhacdo maalin dhan oo maalintaas maalin la mid ahu kamana horrayn kamana dembayn ee uu rabbigu maqlay nin codkiis waayo rabbigu wuxuu u diriray reer binu israa'iil markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen xeradii ku tiil gilgaal kolkaasaa shantii boqor carartay oo waxay ku dhuunteen godkii ku yiil maqeedaa oo markaasaa yeshuuca loo sheegay oo waxaa lagu yidhi shantii boqor waxaa la helay iyagoo ku qarsoon god ku yaal maqeedaa markaasuu yeshuuca yidhi dhagaxyo waaweyn ku giringiriya godka afkiisa oo rag dhowrana ag taaga laakiinse intiinna kale ha joogsanina ee cadaawayaashiinna eryada oo laaya intooda ugu dambaysa oo ha u oggolaanina inay galaan magaalooyinkooda waayo rabbiga ilaahiinna ah ayaa iyaga gacanta idiin geliyey oo markii yeshuuca iyo reer binu israa'iil ay dhammeeyeen layntii weyneed ee ay raggii laayeen ilaa ay wada baabi'iyeen oo firxadkii ka soo hadhayna ay galeen magaalooyinkii dayrarka lahaa ayaa dadkii oo dhammu nabdoonaan ku soo noqdeen yeshuuca oo jooga xeradii ku tiil maqeedaah oo mid qudh ahu afka uma kala qaadin reer binu israa'iil oo markaasuu yeshuuca yidhi godka afkiisa banneeya oo shantii boqor ka soo bixiya godkii oo ii keena kolkaasay sidii yeeleen oo waxay isagii u keeneen shantii boqor oo ay ka soo bixiyeen godkii kuwaas oo ahaa boqorkii yeruusalaam iyo boqorkii xebroon iyo boqorkii yermuud iyo boqorkii laakiish iyo boqorkii cegloon oo markay boqorradii u keeneen yeshuuca ayuu u yeedhay raggii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu raggii dagaalyahannada ahaa oo isaga raacay madaxdoodii ku yidhi soo dhowaada oo boqorradan qoorta kaga joogsada oo kolkaasay soo dhowaadeen oo boqorradii qoorta kaga joogsadeen markaase yeshuuca wuxuu iyagii ku yidhi ha cabsannina hana qalbi jebinna xoog yeesha oo aad u dhiiranaada waayo rabbigu sidaasuu u geli doonaa cadaawayaashiinna aad la diriraysaan oo dhan oo markaas dabadeed ayuu yeshuuca wada laayay oo uu shan geed ka soo deldelay oo waxay geedihii ka soo laalaadeen ilaa fiidkii oo kolkay qoraxdu dhacday ayaa yeshuuca amray in laga soo dejiyo geedihii oo kolkaasay ku tuureen godkii ay markii hore ku dhunteen oo markaasaa dhagaxyo waaweyn godkii afkiisa saareen oo waa sidii ilaa maantadan oo yeshuuca maalintaasuu qabsaday maqeedaa oo wuxuu dadkii ku laayey seef iyo xataa boqorkeedii oo dadkii ku jiray oo dhan wuu wada baabi'iyey oo waxba kama uu reebin oo boqorkii maqeedaa wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey boqorkii yerexo oo yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen maqeedaa oo waxay tageen libnaan oo la dirireen reer libnaan oo rabbigu iyada iyo boqorkeediiba wuxuu gacanta u geliyey reer binu israa'iil oo wuxuu seef ku laayey iyada iyo dadkii ku jiray oo dhan oo waxba kama uu reebin oo boqorkeediina wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey boqorkii yerexo oo yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen libnaa oo waxay tageen laakiish kolkaasay degeen meel ka soo hor jeedda oo dagaal ku qaadeen oo rabbigu wuxuu lakiish geliyey gacantii reer binu israa'iil oo wuxuu iyana qabsaday maalintii labaad oo dadkii ku jiray oo dhan wuxuu ku laayay seef oo wuxuu u galay sidii uu libnaa u galay oo kale markaasaa laakiish waxaa u soo hiiliyey boqorkii geseer oo ahaa horaam kolkaasaa yeshuuca laayay isagii iyo dadkiisiiba ilaa uusan waxba ka reebin markaasay yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu dhaafeen laakiish oo waxay tageen cegloon kolkaasay degeen meel ka soo hor jeedda oo dagaal ku qaadeen oo maalintaasay iyana qabsadeen oo dadkii ku jiray oo dhan waxay ku laayeen seef oo maalintaasuu wada baabi'iyey oo wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey laakiish oo kale markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen cegloon oo waxay tageen xebroon wayna la dirireen oo iyana way qabsadeen oo waxay ku wada laayeen seef dadkeedii iyo boqorkeedii iyo magaalooyinkeedii oo dhan iyo dadkii ku jiray oo dhanba waxba kama reebin sidii uu cegloon ku sameeyey oo kale laakiinse wuu wada baabi'iyey iyadii iyo dadkii ku jiray oo dhanba markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen dabiir oo dagaal bay ku qaadeen oo iyana wuu qabsaday iyo boqorkeedii iyo magaalooyinkeediiba oo waxay ku laayeen seef oo dadkii ku jiray oo dhanba way wada baabi'iyeen oo waxba kama uu reebin oo wuxuu dabiir iyo boqorkeediiba ku sameeyey siduu ku sameeyey xebroon iyo weliba siduu markii hore ku sameeyey libnaa iyo boqorkeediiba sidaasuu yeshuuca u wada laayey dadkii dalkii oo dhan kaas oo ahaa waddankii buuraha ahaa iyo xaggii koonfureed iyo dooxooyinkii iyo dhaadhacyadii iyo xataa boqorradoodii oo dhan oo waxba kama uu reebin laakiinse wuu wada baabi'iyey intii neefsanaysay oo dhan sidii uu rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil ku amray oo yeshuuca wuxuu laayay iyagii ilaa kaadeesh barneeca iyo tan iyo gaasa iyo dalkii reer goshen oo dhan iyo xataa tan iyo gebacoon oo boqorradaas iyo dalkoodii oo dhan yeshuuca iskumar buu wada qabsaday maxaa yeelay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil baa u diriray reer binu israa'iil markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen xoradii ku tiil gilgaal